mid kale haddii aad xoogaa naga maqashiiso bal haysiis maxaa la yidhaha horta heesta kale asoo wada waxaan isleeyahay ogaashoy sida adigu hadda ka horba aad igu tiri malaha waxay ka mid tahay heesaha jacaylka oo uu qaado cabdijaaliil warsame in ilaahay caafimaad ha siiyo runtii Amiin.
macnaha ee, aad baynu uga xunnahay in sida uu u xanuunsaday in ummaddiisii uu ka dhashayna aanay waxba u tarin oo uga seexdeen laakiin waxaan rajaynayaa in kolba soomaalidu waxay tirahdaa nin weyni in ma dhumo laakiin wuu soo daahaa marka waxaan isleeyahay soomaalidu eh, ma dhunto laakiin way soo daadaa kolba way gaarsiin doonaan wixii ilaahay uga soo qaado jacaylaniyatiilnebaan abuuro waad ogeydo intaan udubkiisii muday baan ilaasho waan adkeeyo abaydi sidii u dhowriye jacaylaniyatiilnebaan abuuro waad ogeydo intaan udubkiisii muday baan ilaasho waan adkeeyo abaydi sidii u dhowriye markan kulahaa ogaasho ujiidda fog baan lahaa afeef hadalkan lahaa ammaanada dhowr lahaa markan kulahaa ogaasho ujeedda fog baan lahaa afeef hadalkan lahaa ammaanada dhowr lahaa waxaan u malaynayaa e, e, e, runtii e, qofkii e, ummadda wax u ahaa oo intaasoo sano u heysiyey oo macnaha entertainment u sameeyey oo oo dadka iyo dalka u shaqeeyey en, maanta sariir buu saaran yahay marka en, heestiisa lafteedu dee dhammaystir ma yeelan karto waayahay een, cabdiwahaabow ee, fanaan baa tahay een, fanaaniin aad u fara badanna asxaab baa la tahay barnaamijkan austraaliya aad ka bilowday ee taageerada cabdi tahliil oo hadda lacagtaas tirada badanna aad hesheen oo asxaabtaada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee austraaliya ay kaa caawiyeen maxaad ugu bandhigaysaa ee fanaaniinta kale ee waqooyiga ameerika ku badan iyo kuwa galbeedka yurub gaar ahaan london
niyow ee, fanaaniin badan baan la xiriiray een, oon asxaab nahay ee qaar badanna ee, kolba ee, fariintani way gaadhay een, fanaaniinta een, maraykanka joogta qaar ka mid a hadda kahor way u tageen een, waxna way u geeyeen laakiin ee, cadadkeedii ma garanayo kolba way way xuseen een, hadda ka horna ingiriiska fanaaniinta degan een, saar maxamed cumar nin la yidhaahdo oo wana- abwaan ah fanaan ah gabadhan ee, fanaanada ee la jecel yahay farya fiska iyo dhalinyaro kale oo fara badan runtii barnaamij bay u dhigeen ma wada xasuusto een, ma garanayo wax u qabsoomay laakiin meel kale kumaan arag oo wax looga qabtay een, fanaaniintaasna waxa ay u qabteen exactly ma garanayo laakiin inay u istaageen haba yaraatee ee, waan waan isleeyahay waxaase aan u dardaarmaya hadda ee, in ay u istaagaan fanaaniinta xil gaara baa ka saaran dhammaan ummadda soomaaliyeedna een, xil gaara baa ka saaran soomaalidu ee, ibraahim maaha kuwii hore aad u taqaanay soomaalidu ee, way farabateen boqol iyo labaatan calan bay yeesheen marka haddii calanka aadan sheegin ee, qofkaasi soomaaliga ah oo meeshaas ka soo jeeda een, waxaad muddaa inaanu ku jirin soomaali un haddaad tiraahdid laakiin wax badan anigu waxaan ka dhawaajiyey ama aan sheegay weeda aad ka timid ee, shanta soomaaliyeed meeshaa rabtid ka imow dowladdaa rabtid degaankaa rabtid qof soomaaliya haddii loo istaago macnaha waa soomaaliya xilbaa kaa saaran soomaaliga aynu ka hadlaynaana waa shantii soomaaliyeed waa tahay cabdiwahaab dabcan waxaa laga yaabaa dad aad u fara badan in sida adiga ad ugu istaagtay iyaguna ugu istaageen ay caawinaad fara badan ay u geysteen waxaa ka mid ah arrintan soo bandhigay abwaan guure iyo cabdi maalig muuse coldoon oo fanaan soomaaliyeed ah runtii kheyr allaha siiyo bandhigooda ma xumeen waxaan u malaynayaa marka cabdi tahliil gurmadkaas aad u fidideen idinka iyo soomaalida meel walba adduunka ay ka joogaan in waxa loogu qaban doono isbitaallada ugu fiicanna la gaarsiin doono goormay marka qorshaynaysaa in lacagta adigu aad haysaa dirto
waxa aan qorsheynayaa waxa barnaamijkan sidii horey aan u xusaybaa ilaahay kheyr ha ka siiyo cabdimaalik muuse coldoon baa aan ka daawaday waxa aan ka codsaday cabdimaalik muuse coldoon inuu hargeysi joogaa inuu noqdo haddii ay suuragal tahay si uu kaalmadan walaalkaas dhibanay soomaaliyeed uu u gaarsiiyo wuu iga ogolaaday wuu ku mahadsan yahay nin ilaa berito baa kolba laga yaabaa haddii ilaahay yidhaahdo inuu isagu xaggaas aado markuu tagoba lacagta la dirayaa isla markaasna waa lasoo gudbinayaa iyadoo maqal iyo muuqaalba ah lacagtii la guddoonsiinayo cabdi tahliil iyo caruurtiisa
marka lacagtan waxaa loogu talagalay in xamar loogu daaweeyey ma isbitaal banaankaad qorsheynaysaa in la geeyo wallaahi niyahow kolba annaga qorshaheenna waa dhakhtar in uu helo dowladda iyo ummadda soomaaliyeed ee kala dowladaha ana waxaanu ka rajeynaynaa in intaa ka badan ay u qabsoonto haddii ay suuragal u noqoto lacagta la helo in mid dabadda lagu geeya ay noqoto waa u rajeynaynaa in dabadda loo qaado meel kastoo ay qaadanayso
waa tahay ugu dambeyn marka cabdiwahaabow maxaad ugu baaqaysaa soomaalida guud ahaan meel walba adduunkay joogaan gaar ahaan fanaaniinta
soomaalida guud ahaan waxaan ugu baaqayaa waxaan idinka rajeynayaa dowlad kasta maaha waxaanaan ka hadlayna siyaasad waa dadka soomaaliyeed dhiigga soomaaliga soomaaliyay kaca oo u kaca dadkiina jiran ama dhibaataysan ama cabdi tahliil ha noqdaan ama waxaan ku arkayey facebooka wiil kale oo sacuudiga miyo jooga isaguna biteri u baahan boqolaal qof baa jira oo dhibaataysan marka haddii dadkeena ay u kacaan oo hal hal doolar ay bixiyaan waxqabad weyn bay noqonaysaa baan isleeyahay marka waxaan ka rajeynaya ummadayda in ay isxilqaan sameeyaan hadda heesaan aan qaadaya anigu aada uma wadahayo kabanka arday baanahay waan bartaa macnaha laakiin waan isxilqaamayaa boos aan geli kara maaha laakiin waa ku qasbanaaday marka waxaan ka rajeynaya ummaddaydana in dhinac kasta ay isku dayaan oo dariiqa soomaalidii maraysay baanu kalarka ku dhignay aanu nihi waa qof soomaaliya ee lacagta bixiya way mahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed ee runtii ee meelban ku dhaqan lacagta qaar baan dariiqa u istaagnay macnaha oo aan lacagta dhig bangigay ku jirtaa soo saar macnaha runtii kuma iman sahal lacagtani laakiin alxamdulilah ilaahay wuu nagu asturay waxaana rajeynayaa inay waxtar yeelato waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab booska oo istuudiyaha melbourne marti iigu ahaa lacag gaaraysa ilaa iyo toban kun oo doolarka maraykanka ayaa loo aruuriyey cabdi tahliil warsame waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo aadan la gaarsiiyo lacagtaas haddii allah wooda la idmo cabdiwahaab yaa garab kugu siiyey oo halkan aad ugu mahad celinaysaa marka laga yimaado guud ahaan soomaalida wax bixisay gaar ahaan
waxaan runtii lama ilaabaana oo aan aada ugu mahad celinayaa dhallinyarta reer sidney sida sharafta leh ay gacan uga geysteen waxa melbourne aan yacni suuragal noo noqdeen barnaamijkii ama brograamkii aan u dhignay la-aantood maamo xaawo cabdulqaadir dheel iyo guddoomiye xarakow oo jaaliyadda iyaguna communitiga runtii qiimo weyn u sameynaya shaqo badanna u haya waxaana leeyahay waad mahadsantihiin